magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay munaasabada lagu dhaarinayay garsoorka iyo xeer ilaalinta cusub ee gobolka geda ee dowlad goboleedka jubbaland munaasabada ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam wasiirka wasaaradda cadaalada jubbaland xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland xildhibaano iyo bahda garsoorka jubbaland ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay xeer ilaalyaha guud ee jubbaland nuurudiin maxamed khaliif wuxuuna ka warbixiyey muhiimadda ay munaasabada u leedahay bulshada jubbaland saddexda heer uu ka kooban yahay oo ah maxkamadda racfaanka gobolka gado maxkamadaha darajada koowaad ee gobolka gado xeer ilaalinta gobolka gado oo dhammaystiran iyo weliba xeer ilaalinta degmada dhobley mudane madaxweyne guddiga adeega garsoorka oo uu guddoomiye u yahay guddoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland waxa uu iclaamiyey iyagoo ka duulaya siyaasadda dowladda jubbaland ee madaxweynuhu nagu hogaamiyo ee ah adeega cadaaladda in lagu baahiyo dhammaan deegaamada jubbaland heer degmo ilaa heer gobol guddigu waxa uu ogeysiis ku bixiyey bishii bishii lixaad labadeedii in gobolka gada loo tartamo oo bulshada reer jubbaland ee barata iyo kuwa soomaaliyeed ee shuruucda iyo qaanuunka bartay ay usoo tartamaan buuxinta boosaska garsoorayaasha iyo guddoomiyeyaasha iyo xeer ilaalinta wuxuu soo xirmay tartankaa furan iyo xaraynta dukumiintiyadu waxay soo xidhne soo xirmeen labadii bishii toddobaad ayuu soo xirmay waxaana laga baahiyey warbaahinta dowladda iyo midda gaarka labadaba dhanka kale waxaa isna goobta ka hadlay agaasimaha guud ee macadka tababarka garsoorka soomaaliya axmed maxamuud xasan wuxuuna ka hadlay tababarada ay siiyaan garsoorka iyo marxaladihii ay soo mareen garsooryaasha cusube weliba sharaf bay noo tahay in laba kun labaatan iyo saddexda tababaradii aan kusoo gabagabayno kismaayo laba kun labaatan iyo afar tababaradii aan bilownana ka bilowno kismaayo laba kun labaatan iyo afarna tababaradii aan wadnay ee dowlad goboleedka iyo federaalkaba aan kusoo gabagabayno kismaayo taas waxay caddaynaysaa guddiga adeega garsoorka uu guddoominayo guddoomiye cabdishakuur si ay uga go-an tahay dhisidda iyo in cilmi lagu qalabeeyo garsoorka jubbaland annaguna nasiib u yeelanay taas oo ay ka timi wada shaqaynta joogtada ah iyo dalabaadka joogtada ah oo ka imaanaya bahda garsoorka jubbaland oo ah in garsoorka jubbaland tababaradoodii kor loo qaado aqoontoodii kor loo qaado xirfadoodii kor loo qaado waxaan u rajeynayaa garsoorayaasha iyo xeerayaasha cusub ee maanta la dhaarin doono xilkaa in ilaahay ku asturo ayna kasoo baxaan waana hubaa insha allahu tacala inay kasoo bixi doonaan annaguna kamacad ahaan dowrkii ahaa in lagu qalabeeyo cilmigii aqoontii ay u baahnaayeenna diyaar baan ula nahay markii koowaadna noqon mayso haddii ilaahay idmo waan soo noor noqon doonaa